waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali waa maadsantaa adeerta annagu waxaan ku daafurnay barnaamijkii doorashada xisbiyada badan multi barty system waxa la yidhaahdo bishii february sanadka soo dhaaf waxaa madaxweyne guddigii doorashada kumeel gaarka ee puntland sharciyadiisii waxaanu barnay golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo aan baas garaynay oo election logi ama sharcigii doorashada mar haddii sharcigii doorashada la la ansixiyey guddigiina la magacaabay guddigana waxay keeneen waxa la yidhaahdo qorshahooda hawleedas ay qabanayaan oo waktiyaysan muddooyinkaas ay qabanayeen shaqooyin kala duwan ay qabanayay yaa waxaa kamid ahay bishan shan iyo labaatankeeda in lagu dhawaaqo xisbiyada badan jadalkaa shaqo oo ay samaysteen guddiga doorashada iyo barnaamijkaanu ka mid yahay kabacdina sanadka dhamaadkiisa aanu qabano doorashadii degmooyinka kabacdina laba kun iyo sagaal iyo tobanka hadii ilaahay idmo dinta ka horeysa telekoobkii iyo xadeyntii degmooyinka iyo waxyaaba yaryar oo wacyigelintii iyo dadkii iyo registrational voterskii dadkada diiwaangelinta ay dhamaato kabacdi markaasi loo dareero doorashadii ahayd hal cod hal qof iyo hal cod insha allah marka barnaamijkaas iyo doora ayuu ayuu kamid ahaa ku dhawaaqida xisbiyada in hadda ururadii la furto ururadii siyaasadeed ururadaas mid isu bedeli doona xisbi isu bedeli doona marka waa broces dheer weeye laakiin taasa hadda ku dhawaaqan insha allah waa garta marka maadaama laba sano keliya ay ka harsan tahay doorashadii nidaamka broceskuna uu aada u dheeryahay oo diiwaangelinta iyo howlo badan ma laga gaaraa bay kula tahay saddex sanaase hadda xilka soo hayseen ma la dhihin kara xoogaa waa daahsantihiin
waxa weeye anagu waxa ujeedaha uu kaleeyahay ma jirto oo gaar ah inagu dalka waxaa rabnaa isbedel inuu ka dhasho nidaamka oo hore oo lagu dhaqmo jiro qabrigaha laga gudbo labadaas sano waxaa awoodda saareynaa wixii awoodayada ah inaanu qabanno waa barnaamij dheer waa barnaamij wakti badan u baahan waa barnaamij taageero beesha caalamka iyo inagaba dowlad ahaan baa nooga baahan marka wixii annaga awoodayada ka xukuumad ahaan waan ku daalana waan qabanaynaa waan rajeynaynaa meesa inaan gaartino hadii ilaha yidhahdo waa gurta ma ku kalsoon tahay laakiin labadaas sano gudahooda in la gaari karo in qof walba reer puntland uu codkiisa shaksiyan u dhiibto aadar hadda anigu oo ku baalamahay mustaqbalka kama warqabo wax si wax noqon doonaan laakiin de annaga daacadnimo iyo dadaal baana furan labadana waa sameynaynaa waana la imaanaynaa wixii awoodayada asaan kuu sheegay heekalkaas dowladnimo inaa u hirgalo
waa gartay cabdiweligaas saddex sana hadda xilka haysaa maxaad is leedahay wixii ugu weynaa oo kuu qabsoomay intii dowladda hadda aad haysay aad is leedahay adeer wax kastaan qabanay wax badan baa dalka ka bedelay dalkan in puntland isku tashato waxay qabsan karta qabsto waad ogtahay wax hadda aanu ka bedelay kaabayaasha dhaqaalaha ha noqdo dowlad jidad ha noqdaan garoomo ha noqdaan dekedaha daan balaarina insha allahu ha noqoto isbedelka dawliga oo dee dadka kaalada imaado arka waxaa ka socda idinku diina ku arka haykalka dowladnimo wax laga bedelo oo isbedel dharigii uu dadka ka dhaco dee horumar kasta dhan walba ama jiro ha noqdaan ama biyo ha noqdaan ama xero ha noqdaan ama isbitaal ha noqdaan ama iskuul ha noqdaan meel aan wax ka qaadadir ma jiraan jid wax ka qabanay iskuul baan ka qabanay cafaad baan ka qabanay kaabayaasha dhaqaalaan wax ka bedelay maalgashi dhan walba oo kheyraadkeena dalka ayaanu wadnaa marka reformskii dawliga ahaa ayaan wadnay mid ciidan mid cadaaladeed mid shaqaale civil service reformkii waxaasoo dhan ayaa dadka ka socda kii bixinka public finance managementka oo dee wax badan iska bedeleen marka horumar la taaban karayaasaasaa ku tilaabsana waxaana hore loo qaban doonaka dalka ka qaban waa garta waxaan isleeyahay arrinta ugu muhiimsan dabcan waa amniga aadna waxaa usoo noqnoqonaya baryahan amni darro gaar ahaan magaalada ganacsiga ee bo boosaaso amni darradaas maxaa keenay dowladdusa maxay ka qabatay maxaase keenay in boosaaso gaar ahaan amniyad daradaas kusoo noqnoqoto adeer adeer haalahow waxaad laba kun iyo labaiyo toban laba kun iyo koo iyo toban laba kun iyo saddex iyo toban sidaas oo naga horeysay waxaa inta ka dhacay shiddo ka dhacday boosaaso soo hubiyo soo arka wixii ka dhici jiray magaaladaasi saddexda sano aan joognay aminay ahayd wax shiddo oo ka dhacay ma jeedin hal mar oo hadda ayaan dhaweeyo dhowr qof lagu dilay ba wax ka dhaceen kahor miyaa maqasho wax ka dhacay magaaladaas waa mudaraa marka wixii amni iyo food dhacay saddex iyo toban iyo labiyo toban iyo koo iyo toban soo xisaabiya inta dad lagu dilay iyo inta qarax ka dhacday iyo inta dhibaato laga geystay dalku waa amni wax shidaaba ka jirana ma jiraan boosaasuna waa amni maantana waa amni waxaa sahalka ka geystayna waxaa maqlaji baan oranayaa mid wax dilo oo waana baxsadeen kuwii dhex dilana waa soo qaban waxbaan baa saarnay qaarkoodna dil baa lagu xukumo qaarkood naxusdaan baa lagu xukumo ala socotaan beerta marka waxaa xukun oo la faafinayo beenta hadda laga wareegayo adeer wax jira maaha
waa gartay dhanka federaalka isbedel cusub baa ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne cusub iyo ra-iisul wasaare cusub guud ahaan puntland ama adiga madaxweyne ahaan see u aragtaa isbedelkaas ka dhacay soomaaliya isbedel fiican baa ka dhacay shubakan anagu qayb baan ka ahay wadan isbedel yimaado waxaan ka shaqeynay ahayd guul baana ka dhacday wadankana waa wanaagsan yahay waan rajeynaynaa in isbedelkaas hadda ka dhacay xamar u noqdo mid dalka iyo dadka u aadeega soomaalida u aadeega dad dhalinyaro ah oo wanaagsan oo oo asian waxbay qaban karaan ayaa la doortay madaxweynihii hesjaan labadaba waan taageerayna anago haddi ahna puntland nahay wixii haddii kale oo haddaan qabna anagu issues qabna ayaan kala xaalaynaa oo kala hadlayna laakiin waan soo dhaweynaa dowladda waktigeeda hadal sidaan leenahay magala waa garta golaha wasiirada cusub oo la magacaabay dabcan xoogaa waxaad moodaa hadda dhowr meelood in dhaliila uga imanayaan oo meelo badan laga soo weerarayo idinka puntland ahaan ama madaxweyne ahaan ma lagaala tashaday magacaabidda wasiirada oo maxaa maxaa laigala tashanaya maanaa anigu baarlamaan baanahay maanaa anigu madaxweyne puntland baanahay anigu marka khasa maana igala tashadaan aniguna inay igala tashadaan kama aanan doonina ma aana raadin laakiin waa soo dhaweyneynaa ciddii dacwo qabta ahayd ayada ha hadasho ayadaa weydiinaysa anigu dacwo ma qabna adeer waa garta waa mahadsantaa tan u dambeysa madaxweyne saddex sanaad hadda xilka haysay dabcan xilka markaad ololaha ugu jirtay ama xukunka aad raadinaysay waxyaalo badan baad ballan qaaday dad badan baa kusoo dhoweeyey dad badan baa rajo weyn qabay maadaama nin aqoon-yahana aad tahay qurba joog aad tahay ra-iisul wasaare aad soo ahaan jirtay dabcan dad badan baa hadda saddex sano kadib ku dhaliilsan oo leh cabdiweligaas sidaanu moodeynay ma aha ama intii laga rabay muu qaban dhaliilaha noocaas oo kale ama maqashaa maxaadse ku leedahay dadka qaba dhaliilo ah in sidii lagaa filaya aada noqon waxa wixii aan ballan qaaday waxaan isleeyahay boqol kiiba sagaashan waa afris marka soo taxo waxaad tidhahdaa madaxweyne muxuu ballan qaaday maxaa si ka fuli ballan qaadadiisa maxaa si fuli waayey kuwaasa la weydiinaysaan dhaliilka sheegaya waxaan aaminsanahay wixii aan ballan qaaday boqol kiiba sagaashan inay fulay baan aaminsanahay marka kuwa adigu warka sheegayo
waa garta dabcan waxaa la fiiriyaa dagaaladii gaalkacyo oo lama laha ada adaa ka mas-uula laakiin intaad xukunka haysay dhaceen waa soo noqnoqdeen arrimihii ammaan daradoo boosaaso dabcan iyaguna hortaana way dhici jireen intaa xukunka haysayna waa dha waxyaalo noocaas oo kalea miyaan la dhici karin miyaan la dhihi karin dhaliilo noocaas way iman kareen waxyaalaha eer maha gaalkacyo waa lasoo weeraray waana ka difaacnay gol iyo cir iyo bad intaba waxaa warkeena kaga difaacnay gaalkacyo amnigeedana waa sugan yahay waana difaacan yahay madaxweyneyaa la qabsada soo dadkii gaalkacyo adeer wax badan baan ka qabanay anaa joogay dhowr bilood annaga hatidii dowladda oo laasida ku soo celinay annaga magaalada qurxinada jooga ka samaynay annaga hay-addii hay-adihii dowliga ahay oo kulli maanta ka wada shaqeynaya oo dhismayaal qurux badan ay ka socdaan ka samaynay marka dadka imaada dheh gaalkacyo difaacay u baahan tahay dowladna waa difaacay si aan dadbeena u difaacday oo nabadgelyeeda usugtay tan middaas kaaga jawaab ilaka de aan ku laabanmayo jawaab aniga waxaan ka bixinaya oo kale ma ajir marka fadhi kudirarka warka laga sheegay haddaan kama jawaabi shaqadeena ma hadda wadankaa shaq u rabaa iyo iyo waxqabad marka ciddii lagu taageeraysana walkan ciddii meelaha hadda fadhiga fadhi kudirarka ka hadlaysana daan waxaan jawaabi
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali